marka loo eego warbixinada kasoo baxay wasaaradda caafimaadka waxaa muuqata inuu hadda fidayo xanuunka caabuqa coronafirus maalintii shala waxaa laga helay sagaal kiisoo cusub muqdisho saddex kamida waa dhakhaatiir laba kamida waa saraakiil sarsaroo ka tirsan wasaaradda caafimaadka hore ayaa looga helay laba dhakhtar oo ka shaqaysa wasaaradda caafimaadka waxaana muuqata hadda inuu ku fidayo bahda caafimaadka gudaheeda maadaama iyagu yihiin kuwa ugu horeeya la macaamilaya dadka uu soo rita caabuqa coronafirus dhakhaatiirta shala uu soo rita waxay howlgalayeen mid kamida isbitaalada ku yaala muqdisho mid kamid a dhakhaatiirtuu haleelo caabuqa coronafirus oo lagu magacaabo doctor ibraahim guuleed ayaa sheegay in xanuunka laga helay wuxuu xusay inuu isu karantiilay gurigiisa wuxuuna sheegay hadda inuu muuqato inuu ku fida xanuunka bahda caafimaadka dadka muqdisho ayaa weli hadal haya caabuqa coronafirus iyagoo qaarkood ayba diidan yihiin jiritaanka xanuunka xanuunkan coronafirus yidhaahdo aniga waxaan aaminsanaha inuu jiro soomaaliyana in laga helay adduunkiina waxaad mooddaa inay qaarkood waddamadu xanuun ka soo bilaabmay iyo waddamadu hadda maraa isma laha wadammadu xanuun ka soo bilaabmay way xakameeyeen waddamada kalena way daawanaayeen waxay leeahayd filin musalsalah laakiin hadda waxay dareemaha in culays uu saaran yahay culamaauddiin iyo dadka cilmiga barteenba dadka cilmiga bartay iyo dadka culamaauddiinka intooda badan hadda waxay ku soo aruureen gacmaha hala dhaqdo hala foojignaado maka iyo madiina iyo cibaadadii sida cimradii oo kale waa la joojiyey waxaa loo joojiya xanuunkan cabsi laga qabo marka ummadda inay isfoojignaadaan oo islaaliyaan muhiim waaye sideeda muhiim qof islaama kuma dhacay dadka yidhahdaan laakiin islaam badan uu ku dhacay soomaaliya ku dhacay marka waxaaso dhan tusaale qaado marka ilahay ummaddan ha badbaadiyo ha u naxariista aan leeyahay dadka muqdisho joogan waxaa leeyahay bal ha islaaliyaan oo ha foojignaadaan intaasaan kula talin lahaa magacay waa cabdifataax cabdulaahi maxamed oo ah dadka magaalada muqdisho ku nool ka mid ah ardayda iyo dadka oo wax bartay oo magaalada muqdisho ku nool marka waxaan barnaamijkan hadda oo ilaahay musiibo waaye wax hadda socdo musiibana sideeda waxaa waaye waxay u baahan tahay ka hortag waxay u baahan tahay ka fiirsasho cudurkan magaalada inuu ku jiro waa la ogyahay adduunkuu soo saameeyey ayadoo la ogyahay in cudurkan uu magaalada muqdisho uu ku jiro haddana dadka shacabkii soomaaliya aysa aaminsaneen ee leeyihiin waxaan waa wax mashruuc waaye dadaa lacag lagu qaadana waxyaabo noocaas oo mana'awaal oo intaas soddon sano waxyaabo ku jirna ka mida micnaha dadka in micnaha waxaas ay ka aaminaan waa qalad sababtoo cudurka magaalada uu ku jiraa laakiin wuxuu u baahan yahay cudurkan cudur halis maadaama uu yahay in la taxadaro dadkii markaa u sheegtid aad dhaadid waxaan halis waaye iska ilaali wuxuu ku leeyahay waxaan waa wax waxaa waaye wax jira ma ahan wax aa socon waaye tusaale ahaan qofkii markuu oo bahashka face maskarka markuu gashto iyo colofis gacmaha u gashto aa waddada aad dhex soctay waxay ku leeyihiin cudurka qof kasaa wado tirada guud ee hadda uu soo rita caabuqa coronafirus ee xaqiijisa wasaaradda caafimaadka waa koob iyo labaatan tiradii ugu badnaydna maalintii shal ayaa la xaqiijiyey waxaa u geeriyooday halkiis oo ahaa aaba jira konton iyo siddeed sano dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso sidii dadka kaga wacyigelin lahayd caabuqan waxaana meelaha qaar muqdisho ka bilowda baldow dadka lagu amrayo in guryahooda ay ku nagaadaan lana xiro maqaaxiyaha masaajidda iyo meelaha layskugu yimaado iyadoo maalintii shal ay ka bilaabay cabdulqaadir okey v o a muqdisho